muddo ku siman saddex iyo labaatan sana ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jil fariid marlaarag ah kuwaasoo iyagana dhankooda barbaariyay jil wax badan ka shabahayay haddaba si aan u waarin nahliyeynimada iyo haldoornimaday ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaara marka laga hadla jaanibka jihaadka iyo halganka ayaynu diyaarinay taxanaan ugu magacadarnay gulasidayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan kusoo dhowaada xalqada kooiyo labaatanaad ee taxanahan oo ah midda ugu dambaysa waxaana halkani ka soo jeedinaya walaalkeenna cabdalla mukhtaar
أجل سرت اسألوا التاريخ عنا ما
qutayba ibnu muslim ibnu camar albaahili waxaa lagu kuniyeeyaa abuu xafsa aabbihiina wuxuu ka mid ahaa raggii la shaqaynayey dowladdii cabdulaahi ibnu subayr radiallaahu canhu iyo waaligeedii ciraaq muscab ibnu subayr wuxuu sannadkii afartan iyo sagaalaad ee hijriyada ku dhashay qutayba mandiqadda ciraaq wuxuuna ku barbaaray nolol ku salaysan jacaylka jihaadka maadaama ciraaq xilligaasi ahayd saldhigga laga abaabulo futuuxaadka islaamiga ee khuraasaan bilaadu maawara nahari iyo hindiya wuxuu ka mid ahaa qutayba ciidankii uu hogaaminayey almuhallab ibnu abi sufrah ee guulaha badan u soo hooyey muslimiinta durbadiiba hogaamiyahan ayaa dareemay raganimada iyo halyeynimada qutayba wuxuuna ku wargeliyey waaligii ciraaq ee xilligaas alxajaaj ibnu yuusuf athaqafi alxajaaj ayaa si uu u hubsado taskiyada uu almuhallab siiyey wiilkan dhalinyarada ah ee lagu magacaabo qutayba wuxuu u diray howlgal kooban oo tijaabo ah shaqadii loo diray ayuuna si adag uga soo dhalaalay qutayba geeridii almuhallab kadib wuxuu alxajaaj go'aansaday in walaayada khuraasaan uu u dhiibo qutaybah ibnu muslim albaahili oo dhalinyaro ahaa si loo dardargeliyo jihaadka waxaana howshan uu uga soo dhalaalay sidii ugu wanaagsanayd isagoo ku socda dhabbaha amiirkiisii kaga horreeyey shaqada ayuu qutaybah qaatay go'aanno istaraatiijiyadeed oo muhiim ah isagoo dardargeliyey weerarada kadiska ah ee cadowga waxyeelada lagu gaarsiinayo wejiga koowaad ee ololihiisa dagaalka ah isaga ayaa horkacay qutayba waxaana ujeedkiisu ahaa in dhulka ay horay muslimiinta u furteen uu gumadaha islaamka ku adkeeyo kana hortago qulqulatooyinka imaan kara dhulka xilligan ay ku yaalaan dalalka afghanistaan iyo bakistaan ayuu ka bilaabay marxaladda labaad wuxuu weerar ku qaaday bukhaara iyo magaalooyinka muhiimka ah ee bilaadu maawara nahari intii u dhexaysay sannadihii siddeetan iyo toddobaad ilaa sagaashankii hijiriyada ayuuna soo gebagabeeyey marxaladda labaad ee futuuxaadkiisa marxaladda saddexaad oo iyaduna socotay muddo saddex sano ah wuxuu qutaybah ibnu muslim albaahili ku furtay deegaanada dhaca webiga jiixoon iyo gobolka khawaarsim ee xilligan dhaca inta u dhexaysa dalalka iiraan afghanistaan iyo bakistaan marxaladda afaraad oo ahayd midda ugu muhiimsan maraaxishii futuuxaadka ee uu hogaamiyey qutaybah ibnu muslim albaahili waxay jiitamaysay intii u dhexaysay sagaashan iyo afartii hijiriyada ilaa sagaashan iyo lixdii hijiriyada wuxuuna islaamka ku gaarsiiyey xuduudda shiinaha ee bariga aasiya wuxuu furtay magaalooyin waaweyn oo muhiim ah oo ay ka mid tahay magaalada kashkar oo ah caasimadda qadiimiga ah ee dhulka turkistaanta bari eey maanta gumaysato dowladda shiinaha الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا qutayba ibnu muslim albaahili ayaa alle sabab uga dhigay in qabaa'ilka ballaaran ee turkida ay diinta islaamka soo galaan waxaana futuuxaadkiisa ay ahaayeen kuwo raxmad iyo naxariis haraynayso qabaa'ilkii uu deegaanadooda tegay ayuuna ku soo jiiday islaamka qabaa'ilka qaar ee turkida ayaa aad ula tacajubay shakhsiyadda hogaamineed ee qutayba si gaar ah geesinimadiisa waxaana tacajubkaas uu u horseeday inay islaamka soo galaan markii dambena ay noqdaan kuwo islaamka faafiya oo waxaa ka soo jeeda salaajiqadii markii dambe difaaca adag u noqday islaamka iyo muslimiinta
جادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقات ترنو السلام فتوجت أبطالا
marka ay taariikhyahanadu ka waramayaan siirada halyeygan waxay isku raaceen dhowr sifo iyo tilmaamo oo uu lahaa waxaa ka mid ah inuu ahaa qof qiiro badan oo u qiirooda xurumaadka islaamka iyo muslimiinta waqti ka mid ah xilliyadii uu waday futuuxaadka ayaa dadka ku nool magaalada biikindi ee hoos tagta bukhaara waxay jebiyeen ballan ay la galeen muslimiinta iyagoo si xun u dilay waaligii halkaas ku sugnaa qutaybah ayaana qaatay go'aan adag oo ah inuusan sulxi ka yeelaynin dadkaas awoodna uu ku maqooninayo intoodii gaashaanqaadka ahaa ayuuna dilay marastoodana wuxuu ka dhigay sabaayaad ay muslimiintu leeyihiin wuxuu sidoo kale qutaybah ahaa hogaamiyaasha u roon ragga ay mas-uulka ka yihiin markii uu ogaaday in macnawiyaadka qaar ka mid ah ciidamada muslimiinta ay daciiftay maadaama ay ka fog yihiin eheladooda iyo dhulkii ay yaqaaneen wuxuu waaligii ciraaq ka codsaday inuu u oggolaado in qhanaa'imta loo qaybiyo ciidamada muslimiinta si macnawiyaadkooda kor loogu qaado arrinkaas ayuu alxajaaj ka oggolaaday waxaana qutaybah uu hanti badan siiyey raggii ciidan ka ahaa taasina waxay sabab u noqotay inay ku dhiiradaan jihaadka iyo la dagaalanka cadowga islaamka bishii dulxaja sannadkii sagaashan iyo lixaad ee hijiriyada ayaa qutaybah ibnu muslim albaahili lagu dilay magaalo lagu magacaabo farqaana oo ka tirsan dhulka khuraasaan alleha u naxariisto hogaamiyahan maxaasintiisa ugu weyn ay ka mid tahay in islaamku gaarsiiyey turkistaanta bari oo uu shiinaha gumaysto sababna u ahaa in qabaa'ilka turkida ay diinta islaamka soo galaan
كتابنا صفحة